ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo sida la sheegay ay la socdaan ciidamada midooda afrika ee amisom ayaa saaka weeraray guriga gudoomiyii hore ee degmada wadajir ee gobolka banaadir axmed xasan cadow axmed daaci inka badan toban qof oo rayida ayaa ku geeriyooday halka labaatan kalena ay ku dhaawacmeen israsaaseen dhex martay ciidamada wadajirka ee ilaalada axmed daaci sida ay v o a u xaqiijiyeen dad goobjoogayaala oo goobta ku sugan waxaana dagaalkan oo dhacay saakay salaadii subax ka hor uu saameyn ku yeeshay qeybaha bulshada ee halkaasi ka agdhowaa wararka qaar ayaa sheegaya in khasaaraha uu intaa ka badan karo iyadoo dadka ku dhaawacmay oo sida la sheegay ay ku jiraan caruur dhaawacyadooda la dhigay cisbitaalada magaalada muqdisho ay qaarkood ugu geeriyoodeen dhaawacyada soo gaaray axmed daaci oo aan la xiriirnay xilliga uu weerarka dhacay ayaa v o a u sheegay in weerar gardara ay ku soo qaadeen gurigiisa ciidamada dowladda iyo kuwa amisom islamarkaana uu iska difaacay inkastoo uu tilmaamay in khasaaro uu jiro wallaahi waxa socda qofkii weerarka leh hadaa sheegi karta laakiin aniga xalay sababta weerar laygu bilaabay ilaa al aana xabaddu waa socotaa waxna lanku weerarayona ma garanayno ma garan cidda idna weeraraysa waa ciidamadii dawladda oo iyo isla socda b s iyo iyo iyo iyo iyo ciidamo uganda saaro waa jirtaa laakiin haddee lama saadaali karo laakiin rag ragna u dhaawac hadda khasaaro way jirtaa laakiin dibaanka soo jeeda siyaasiga cabdulaahi sheekh xasan islamarkaana ah guddoomiyaha isbahaysiga nabadda oo sheegay in weerar lagu qaaday ayaa dhankiisa sheegay inuusan garanaynin sababta lagu soo weeraray hase yeeshee uu ka sugayo amisom in ay jawaab ka bixiso arrintan waxay ila muuqataa arrin oo isku day lagu xadgudbo muwaadiniinta oo xuquud ajnabi u adeegsado oo halkaas maraysa ay muuqata laakiin kasoo baxayo ma jiraan amisomna waa waa ka sugaynaa sababtay aniga gurigayga usoo weerartay anigu hogaamiye kooxeedna miihi al-shabaabna miihi marka waxa waxaan ka sugi doonaa sababta haddii hadda ay kula safan tahay xasan qofti la hadlasho inay xiraan hadday waddanka u joogaan laakiin waa ayagaan ka sugaa war-saxaafadeed ka soo baxay taliska amisom ee soomaaliya ayaa sheegay in iyagoo caawinaya ciidamada dowladda ay weerarkaasi qaadeen si ay usoo qabtaan hub sharci darro ah balse ay iskacaabeyn kala kulmeen maleeshiyaadka axmed daaci taasoo sababtay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca waxaana amisom ay sheegtay in inta uu socday howlgalkaasi ay kusoo qabteen maleeshiyaadkii dagaalka kala horyimid iyo hub kala duwan taliyaha howlgalka amisom shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose bulgaria digolom oo saxaafadda la hadlay kadib howlgalka ayaa sheegay in sideed iyo toban maleeshiyaadkii la dagaalamay ay gacanta ku dhigeen oo laba ka mida oo dhaawacna ay haatan ku dabiibayaan isbitaalka xalana ay ku leeyihiin ciidanka midowda afrika dhankoodana uu hal askari kaga dhaawacmay howlgalka islamarkaana ay howlgalka soo afjareen taliyaha ayaa xuseyn iyagoo howlgalkoodii caadiga ahaa ku guda jira degmada wadajir ay rasaas kaga soo dhacday meel aan ka fogeyn goobta howlgalka uu ka socday islamarkaana ay ka warhereen in guriga axmed daaci ee rasaasta kasoo dhacaysay sidaa daraaddeedna ay ku qasbanaadeen in halkaasi ay weeraraan isagoo oo xusay in aysan weerarin axmed daaci balse isaga uu soo weeraray markii hore sidoo kale afhayeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf cusmaan ayaa dhankiisa sheegay in ujeedada bartilmaameedka uusan ahayn axmed daaci balse uu ahaa mid lagu raad joogay shakhsiyaad isbahaystay oo hub sharci darra-a guryaha ku haystay isaga oo sheegay in dowladdu ay qaadi doonto tallaabo walba oo amniga lagu xaqiijinayo howlgalkaasi wuxuu ahaa howlgal qorsheysan sida ciidamada amisom ba ay sheegeen wuxuu ahaa howlgal taarget ah howlgal lagu soo qabqabanayay hubkan aad maanta ujeedaan oo meeshaan yaala waa howlgal ka madax bannaan sida warbaahinta sharwadayaasha ah sida shabeelle ay sheegtoo kale oo ah maxaa layihaha in lagu taargadgaraynayay guddoomiyihii hore ee degmada wadajir axmed xasan cadow axmed daaci axmed daaci ma ahayn taargetka ama ujeedka xalay howlgalkii la sameeyey ciidamada dowladda ayaa dhanka kale albaabada isugu dhuftay idaacadda shabeelle iyo idaacadda ay bahwadaaga yihiin ee sky ee magaalada muqdisho iyaga oo xabsigana u taxaabay shaqaalihii xilligaasi ku sugnaa idaacadda afhayeenka wasaaradda amniga ayaa ku sheegay xariga idaacadda mid kumeel gaar ah kadib markii ay baahisay warar colaad abuuri kara sidoo kalena liddi ku ah amniga idaacado ka mid a idaacadaha dhibka magaaladan ku hayo lagu magacaabi jiray shabeelle iyo iyo sky maanta dowladda soomaaliyeed way xirtay runtii kadib caqabado kaga yimid dhanka amniga maxaa yeele waxay amnigii khalkhal ku ahaayeen waxay sheegeen warbixinno been ah waxay huriyeen colaado aan jirin dhinaca kale dad ka soo horjeeda weerarka guriga axmed daaci ayaa maanta dibadbax ka dhigay qaybo ka mid ah degmooyinka wadajir iyo kaaraan kuwaas oo jidadka dhagaxaan ku gooyey islamarkaana diiday in wadooyinka la isticmaalo inkastoo la sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda ay goobta gaareen ay rasaasuhu isticmaaleen si ay u kala ceeriyaan dadka dibadbaxayay hase ahaatee rasaasta ayaa sababtay dhimashada mid ka mid ah dibadbaxayaasha iyo dhaawaca mid kale seynab abuukar v o a muqdisho